asalyaalkii iskhilaafsanaa ee jinsigoodu ay iskhilaafsanaayeen daqiiqdoodii waa ajnaas weynu iyaguna jinsiyuun bay kala noqonayaan oo daqiiqdii burka daqiiqdii shaciirta waa lagu iibinayaa iyagoo kala kala badan tii qamadida iyo tii arbikida waa laisku iibinayaa iyagoo kala fara badan sidaas ayuu uga jeedaa u leeya waadiqat lusuuli lmukhtalifati ljinsi daqiiqda asalyaalka uu iskhilaafsan yahay jinsigoodu ajnaasun weeye waa jinsiyaal kala duwan maxaa yeelay dee waa farac furuuc bay u yihiin asalle iskhilaafsan markaa xukunkii ay usuushoodu lahaayeen ayaa la siiyey oo ah inay kala duwanaayeena ee magacan daqiiqnimo ay isugu yimaadeenuun hadda lama fiirinayo wa khuluuluhaa waa khalalkii iyagana khalalkii uu iskhilaafsanaa asalkoodu ajnaas weeye oo khalkii laga sameeyey cinabka iyo khalkii timirta laga sameeyey waa ajnaas waa laba jinsi oo iyagoo kala badan waa laisku iibin karaa weeye leanno asalkoodii ayaa iskhilaafsanaa oo kala ahaa timir iyo cinab ee la odhan maayo hadda khal magaca khalun bay wadaagaan waadhaanuhaa subagyaalkeedii ayaa iyaguna la mid a oo dee dhirta masalan saliidaha iyo subagyada laga sameeyo haddii ay marka hore kala duwanaayeen ayagana la odhan maayo imika waa subagunbay isku noqdeen ama saliidunbay isku noqdeen hadda la odhan maayo e waxay noqonayaan asalkoodin baa loo fiiriya mar haddii ay kala duwanaayeen markii hore imika magacan duhniga lagu kulmin maayo e way ku kala duwan yihiin weeye marka haddee iskhilaafsan baynu nidhiya haddii ay wuxuun ka wada yimaadeen oo ama ay qamadi ka wada yimaadeen ama ay galley ka wada yimaadeen dee markaa ma noqonayaan ajnaas waa jinsi keliun bay noqonayaan waxaa kaloo la mida buuhi luxuumtii iyo albaantii macnaha hilbihii iyo caanihiina waa ajnaas kadalik filathare haddaan qabanno maxaa yeele iyaguna dee furuuc bay asalle iskhilaafsanuun u yihiin daqiiqdii unbay la mid tahay oo markaa hilibkii looda hilibkii adhiga waa lagu iibinayaa caanihii looda caanihi adhiga waa lagu iibinaya iyagoo kala badan oo la kala badinayo taaniga ka soo horjeeda aharku wuxuu leeyahay mee waa jinsi keliya un maxaa yeelay dee magaca aan lagu kala sooci karaynin ayay wada wadaagaan marka waa isku mid buu leeyahay waalmumaahalatu isleekaanshaha tuctabaru waxaa laga fiiriyaa fi lmakiili shayga la miiso kaylan miis walmawsuuni shayga la miisaamana wasnan xagga miisaan ahaan ayaa loo eegaa waalmuctabaru halka muctabarkee la fiirinayaana waxaa weeye qaalibu caadati ahli lxijaaz xijaaz ehelkeeda caadadoodu siday u qaalibka tahay fii cahdi rasuul lahi sala allahu alay slam waqtigii rasuulka wamaa shayga juhila laga jaahil noqdana yuraacaa fiihi waxaa loo fiirin uun caadatu beledi lbayci iibka beledkiisa caadadiisa ayuunbaa loo fiirin waqiila waxaa la alkaylo ayaa loo fiirinayaa miiska waqiila waxaa la alwasnu miisaanka ayaa loo fiirinaya waqiila waxaa la yatakhayaru waa door qaadanaya waqiila waxaa la yidhi in kaana low aslun hadduu waxaan asal leeyahay uctayra kaas ayuunbaa loo fiirin waxa uu yidhi sheekho mumaaaladan iyo isleekaanshahan la leeyahay waa in labada shay ay isleekaadaan shaygii la miisayana xagga miis ahaanun baa loo egayay walow xagga miisaanka haba ku kala tagaan mar hadduu shaygu shay la miise oo la galaameeye u yahay waa inay isku leekaadaanun galaamayntaa shaygii mawsuunka ahaa ee la miisaamayeyna xagga wasni ahaan waa inay isku leekaadaan walow xagga miiska haba ku kala tagaane oo ma bannaana yacni shaygii makiilkaa barhkii in barh kale loo miisaan ahaan loogu iibiyo shaygii la miisaamayey in barh kale lagu iibiyo oo miisaan loogu iibiyaa ma bannaana waxaa loo fiirinaya shaygani inuu makiil yahay inuu mawsuun yahay shaygan miyaa la miisaa mise waa la miisaamaa halkeebaa laga soo qaadanaya wuxuu leeyahay se halkaana waxaa loo ictibaarinayaa siday u qaalib ahayd caadadii reer xijaaz waktigii rasuulka reer xijaaz wixii u caadad ahaa ayuunbaa la fiirinaya qaalibkooda oo xilligaa waktiga rasuulka reer xijaaz haddii ay waxaa miisi jireen waa waxaa la leeyahy waa waa waa makiil baa le waa shay la miiso hadday miisaami jireenna waa shay mawsuun aho la miisaamo baa la leeyahay maxaa yeelay waxay leeyihiin culimmadu waxaa muuqata dee rasuulku inuu daalacday arrintaasoo uu dabeedna u sugay haddii iyadoo taa la hayo ay dadku shay xilligaa la miisi jiray hadday miisaan usoo daraysiyaan lama ictibaarinayo marka xijaazna xilligaa hore waxaa la odhan jiray maka iyo madiine iyo yamaamo iyo tuulooyinkooda markaa yamaama un baan hadda malaa wax sidaa usii shaqeeyo oo malaa iska mahjuur noqotay waxa kale soo raacana waxa weeye waa daa'if iyo jidda iyo yumbu intaas ayaa la isku yidhaahdaa xijaaz mandaqada markaa xijaaz ehelkeeda sida u qaalibkaa u qaalibka ahayd waktigii rasuulka ayuun baa loo fiirinaya wixii haddaba aan cahdigaa iyo waktigaa jirin ama waa jiraya xaalkiisi baa laga jaahil noqday sidee baa la yeelayaa xilligaa shaygani maba jirin ama waa la garan waayey in xilligaa la miisi jiray iyon la miisaami jiray wuxuu leeyahy waxaa la fiirinuun beledulbayca beledkan wax lagu iibinayunbaa caadadiisa la fiirin maxaa yeelay shaygu haddii aan sharci ahaan lagu xadaynin luqadana aan lagu xadaynin waxaa loola noqdaa caadat innaas dadkaa yacni curfigooda iyo caadadaasa loola noqdaa sidaa qabdiga oo kale iyo xirsiga iyo yacni qabdi wixii gacan kudhigay dadku diriyaan qabdi buu noqonaya xirsi masalan xagga sariqadoo kale marka laga hadlay maalkaas waa inuu muxaras yahay ama masalan wadiicadoo kale marka leeyahay waa inuu ku ilaaliyaa shayga la midkaa meesha lagu ilaaliyo dee waa wixii dadkaa ay xirsi u yaqaanaan buu noqonaya qiil baa isagu wuxuu leeyahay maya alkayl ma miisunbaa mar haddii xilligaa la garan waay hala miiso maxaa yeelay dee waxa nasku ku soo arooray badidiisu waa la miisaa qiil baa wuxuu leeyahy alwasnu waar maya hala miisaamo isaga ayaa yar oo dee tafaawudkiisa iyo kala tegiisuna ay yar yihiin qiil baa wuxuu leeyahy takhayar waar maya hadoor qaatan labadii miis iyo miisaan waxaynu ku kala rajaxno mahayne hadoor qaato qofku qiil baa wuxuu leeyahay haddii waxaani asal uu leeyahay waxaani hadduu asal leeyahay la garanayo micyaarkiisii iyo wixii asalkiisa lagu miisiyey ama inuu mawsuun ahaa ama inuu makiil ahaa haddii asal la garanayo uu leeyahay kaa asalkiisunbaa loo fiiriya xagga keelkii xagga wasankaba oo masalan waxay leeyihiin duhniga masalan simsim yacni duhniga duhnu simsim subagiisaasi ama saliiddiisaasi waa makiil bay leeyihin asalkiisa ayaa la miisi jiray lowsga oo kale duhnigiisu waa mawsuun bay leeyihin asalkiisa ayaa ayaa la miisaami jiray bay leeyihin isaga culimada qaarkoodna leeyihin waa makiil oo duhnigiisuna waa la mid lowsga yani khilaaf alaa ku jira sidaas ayuunbu uga jeedaa hadduu asal leeyahay la ictibaarinayo asal hadduu leeyahay shaygani micyaarkiisi iyo wixii lagu samayn jiray la garanayo waa loo fiirinayo wanaqdu lacagtii oo binaqdi lagu iibinayaana ka طacaamin cunto oo biطacaamin lagu iibinayo ayuun bay la mid tahay waxau leeyahay sheekhu cunto lacagtii oo lacag lagu iibinayaa dahab iyo fido la isku iibinayo ama dahab dahab lagu iibinayo ama fido fido lagu iibinaya waxay la mid tahay un ka طacaamin biطacaam cunto cunto lagu iibinayo ixaalaa la yidhaahda waxaa axkaamta inoo soo horumartay o dhan waa kula mid haddii labada shay ee la iibinaya ay isku jins yihiin sida dahab iyo dahab waxaa la shardiyaa mumaathala xuluul iyo taqaabud qabla tafaruq labadaa shay inay isleegyihiin inaan wax muddaa loo qaban iyo kala taga ka hor in la qaato haddii ay kala jinsi yihiinna tafaadul iyo kala badsi ayaa bannaan xuluul iyo taqaabudna waa la shardiyaa walow baaca hadduu iibiyo jizaafan waxoogaa lacag iyo raashinba aan qadarkeeda la garanaynin takhmiinan male ayuu ku iibiyey lam yasixa ma ansaxayo wain kharajaa sawaan isleekaansho haba soo baxaanay waxau leeyahay sheekhu hadduu yahay jizaafan jizaaf waxa weeye waa shayga aan la garanayn miiskiisa ama miisaankiisa ama lacag ha ahaado ama yacni shay kale ha dacaam ha ahaadee jizaaf waxaanay tilmaameen in ay tahay kelima farisiya oo aan asalkeedu oo aanay ahayn carabi asala ee kelimadda khiilaa ay tahay haddii uu ibiyo lacag ama raashin aanu qadarkiisa garan jizaafku waa kaase ayaa wuxuu mid la mida buu ku iibiyey waana takhmiinan ma leh iyo qiyaas uu qiyaasiyo un inay isleeg yihiin lam yasixa beycaasi ma ansaxayo wain kharjaa sawaan iyo isleeg baa soo baxaane maxaa yeelay subra xoogay uud cunto ahoon miiskeeda la garanaynin in la iibiyo oo mid kale lagu iibiyo ayaa la diiday lacagtana dee cuntaas ayuunbaa looga qiyaasay mumaahaladii markii la iibinayo isleekaanshahoodiina dee ismama muuqdo wa tuctabaru waa la fiirin almumaahalatu isleekaanshihii waqta aljafaafi angega waktigiisa waqad yuctabaru in la fiiriyo la arkaa alkamaal kaamil noqoshada awalan marka hore in laga fiiriyo ayaa la arkaa falaa yubaacu markaa la iibin maayo rutabun birutabin lagu iibin maayo walaa bitamrin timirna lagu iibin maayo walaa cinabunna bicinabin lagu iibin maayo walaa bizabiibin zabiibna lagu iibin maayo waxau leeyahay sheekhu mumaahalada iyo isleekaanshaha waxaa la fiiriyaa waqta aljafaaf waktiga shaygaasi uu angego ee uu istaago ayuunbaa la fiiriyaa yacni labadan shay isleekaanshahooda waxaa laga fiiriyaa marka uu wakta aljafaaf masalan midhihii iyo xubuubtii oo kale markay angegto ee ay adkaato midhihii oo kale markay iyaguna dee muudkii faraha badnaa uu ka baxay ay istaagaan xilligaas ayuunbaa mumaahaladooda xaalatalkamaalkaas ayuunbaa isleekaanshahooda la fiirinaya maxaa yile rasuulku sala allahu alay wasalam waxaa la weydiiyey rutab iyo timir laysku iibiyo rutab iyo timir laysku iibiyo markaa rutab waa xaaladaha ay timirtu marta mid ka mid a yacni ilaa lix magac ayay u sheegaan amaba ay martaa marka hore waa dalci oo waa ubaxi khalaal baa ku xiga balxi baa ku xiga busri baa ku xiga busri busri baa horreeya balxi baa ku xiga rudab buu markaa ka shanaad noqonaya tamri ayaa markaa ugu dambayso sidan caadiga inoogu timaaday ku fadhiisataa marka waxaa la weydiiyey rudab timir lagu iibiyo rasuulku wuxuu yihi dabeed rudabku markuu nusqa angega ee masalan muudkan faraha badane ka baxo ma nusqamaya haa bay yidhaahdeen fa nahaa can daalik dabeedna arrintaa ugu neeyo wuxuu ihi maya markaa hadhow waktigeedaasay kala badanayaan buuli ma nusqaamayeedaas markaa waxaa laga fahmaya mumaahalada iyo isleekaanshaha waktiga la ictibaaraya waa markay angegaan macnaha angegaana waxaa looga jeedaa uun waa markuu gaadhahay oo iyo hab lagu kaydaysan karo ama yacni intifaaciyadiisay ugu badnaa ay gaadhaan ay joogaan waqad yuctabaru lkamaalu awalan kamaalka iyo kaamil noqoshada in la fiiriyo hore ama marka hore in la fiiriyo ayaa la arkaa yacni waxay ka mid tahay baa laidhi cibaaradaasi meelaha kitaabka ugu adag ama mushkilaadkiisa sidaa darteed bay culimmadu yacni halkaa waxa looga jeedo ayay isku khilaafeen culimmada qaar baa yidhi caraayaha inoo soo socdaa ayuu kaga hadlayay sheekhu oo ah yacni in rudab ku yaal geedka lagu iibiyo timir dhulka taalla fii maa duuna khamsata awsuq oo halkaa inooga iman doonta beeculcaraaya kaas ayuu uga jeedaa bay culamada qaar yidhahan culimmada qaarna waxay idhahaan maye macnuhu waxa weeye shayga ayaa dhowr kamaal leh dhowr kamaal ayuu yeeshaa oo masalan cinabkii oo kale haddaynu ka soo qaadanno dee mar casiir baa laga dhigan karaayo waa kamaal awali ah marna waa cinabo waa kamaal wasati ah cinab buu yahay marka dambena waa kamaal aakhirihoo waa zabiib ayuu noqonayaa ka in la fiiriyo kamaalkii xagga horeba in laga fiiriyo na waa la arkaa buuri khalkii baa isna soo gelayo casiirkii khalkii rudabkii iyo cinabkii oo barhkiiba barhka kale waa lagu idin karaa bay leeyihiin oo yacni kamaalka hore ayaa mararka qaarkood lagu kaaftoomi karaa sida casiirka oo kale haddaba haddii aynu sidaan nidhi oo aynu nidhi waqti aljafaaf ayuunbaa la fiirinayaa la iibin maayo rudabun birudabin lagu iibin maayo rudab rudab lagu iibin maayo waxaa laga yaaba intay kala dheecaan badan yihiin inay hadhowta markay labaduba timir noqdaan inay kala nusqaamaan waxa kaloon lagu iibinaynin rudabkiina timir lagu iibin maayo cinabna cinab lagu iibin maayo cinabna zabiib lagu iibin maayo maxaa yeelay mumaahaladii ayaa laga jaahil yahay waqti aljafaaf waktiga ay angegayaan ee ay fadhiisanayaan baan isleekaanshahoodii aan la garanaynin wamaa shayga laa jafaafa lahu aan isaga angegba u sugnaanin kalkithaay qifihiiba weeye iyo walcinabi cinabkii alladii kaasoo laa yatasababu aan zabiiboobaynin laa yubaacu aslan asal ahaan laysku iibin maayo wa fii qowlin takfii mumaahalatuhu radban maye qowlna wuxuu leeyahay waar mumaahaladiisu isagoo qoyan ayay kaafinaysaa waxa uu leeyahay sheekhu wixii isagu aan jafaaf iyo angegba lahayn saa kisaha oo kale waa baashan dubaa ama ara dubaa dadka qaarkoodna ay yidhaahdaan ee xabacbaga ku yar dhow dhow iyo cinabkii aan zabiiboobaynin ama rudab aan timir noqonaynin laa yubaacu aslan macnaa aslanba la iibin maayo maaha waxa weeye laa yubaacu bacduhu bibacdin aslan barhkii barhka kale lagu iibin maayo oo arudab irudab ayuunbaa looga qiyaasanayaa qowl ayaa wuxuu leeyahay maye waxa ku filan isleekaanshihiisu markuu qoyan yahay waa ku filan tahay maxaa yeelay manaaficdiisu dee qoyaankiisa ayay ku jirtaa sidee caanihii oo kale ayuunbay noqonayaan walaa takfii kaafin mayso mumaahalatu daqiiqi daqiiqdii isleekaanshaheed iyo wasawiiqi iyo walkhubsi bale tuctabaru lmumaahalatu isleekaanshaha fi lxubuubi xabban ayaa laga fiirin wa fii xubuubi duhni subaga xubuubkiisina ka simsimi weyne xabban ayaa loo fiirin ow duhna ama subag ahaan wa fi lcinabi cinabkiina zabiiban ayaa loo firin aw khalla cinabin ama khalkii cinabka wakada alcasiiruna waa kula mid fil asaxi asax haddaan qabanno wa fi labani caanihiina labanan caan ahaan ayaa loo fiiri aw samnan ama subag ahaan aw makhidan ama ciir ahaan saafiyan oo saafiya oo aan waxba kale ku jirin walaa takfiihi kaafin maysa almumaahalatu isleekaanshihiina ma kaafinayo fii saa'iri axwaalihi xaalooyinkiisa intooda baaqigaa wadaalika mithaal kaljubni jubnigiiba weeye waa caanaha la fadhiisiiyey wal akidi iyo caanaha akidka ah ee gadhoorhka ah waxa uu leeyahay sheekhu ma kaafinayso oo kuma filla mumaahalatu daqiiq wa sawiiq daqiiq iyo sawiiq mumaahaladoodu ma kaafinayso isleekaanshahoodu oo daqiiq waynu garannay sawiiq yacni culamada qaarkood baa waxay ku fasirayaan ama shuraaxdani daqiiqu shaciir bay leeyihiin waa daqiiqda heedda laga sameeya sawiiq la yidhaahdaa ama xindada ayay tilaan marka waa cadfu khaasin cala alcaam waa daqiiq markaa nooc ka midahun waxayse culimmadu ku macnayn jireen sawiiqa salool kitaabku saasuu leeyahy lakin salool bay culimmadu ay kuma ay ku macnayn jireen ama ay af soomaali ahaan ugu sheegi jireen marka kuwaa mumaahaladoo iyo khubsigii kimistii waxyaalaha laga sameeyey xubuubka mumaahaladoodii ayaga ma kaafinayso oo shay markaa ka mid a miligii lagu iibiyo ma banaa maxaa yeele xaalat alkamaal bay ka baxday mumaahaladiina lama oga daqiiqdii waxaa laga yaabaa dee ijiinkii ridqay in xagga nucumadiiyo ay ku kala tegsan yihiin kimistii waxaa laga yaaba xagga taathiiru naar inay ku kala tegsan tahay markaa la isku iibin maayo weeye oo mumaahaladu ma kaafinayso iyagoo labadaa in la isku leekaysiiyaa yani ma kaafinayso kuma filla bal waxaa laga fiirinayaa buu leeyahay mumaahaladooda fi lxubuub ayaga xubuubkan aan subaga lahayn xabban xagga xabinimada firigaa laga fiirinaya xagga xubuubtan yacni duhniga le subaga le ka simsimi waa sida sinsinteena oo kale xabban xagga firi ahaan ayaa laga fiirinaya ow duhna ama xagga subag ahaan iyo marka subagii laga shiido subagii ayaa mumaahaladii laga fiirinaya ama xagga xabi ahaanta xubuub ahaantooda iyo firi ahaantooda xagga cinabkana waxaa laga fiirinayaa iyo rudabkiiba dee zabiib ahaan ama timir ahaan ama khalkii cinabkii iyo rudabkii dee khal ahaan ayaa loo fiirinaya casiirkiina isaguna waa kula mid oo casiir ahaan ayaa loo fiirinaya filasaxi oo casiirkii dee barhkii barhka kale waa lagu iibinayaa casiir khal waa lagu iibinayaa isagana xagga mumacaanahana mumaahaladii isleekaanshaha waxaa laga fiirinayaa caana ahaan markaan waxba biyo iyo wax kala toona aan lagu darin mumaahaladooda waa la fiirinayaa ama subag ahaan ayaa loo fiirinayaa ama ciir ahaan makhiidan saafiyan yacni markay ciir saafiya ay yihiin oo aan wax biyaa lahayn maxaa manfacadoodii dee waa iska kaamil mumaahaladooda ayagana waa la ictibaarinaya waa la fiirinayaa laakiin mumaahaladii ma kaafinayso xaaladaha kale oo dhan fii saa'iri axwaalihi xaaladihiisa kale oo markaa mithaal jubni iyo aqid ayuu inooga soo qaatay markaa jubni waa caanaha masalan la fadhiisiiyey ee caloosha masalan neefka yare iminka dhashee dhargey lagu fadhiisiiyey oo kale aqidkuna isna waa caanaha isagana la fadhiisiiyey una madaxiyo inta wax lagu sameeyey isna la fadhiisiiyey waxay leeyihin mid kastaa wax kale ayaa ku dhex jira saa daraaddeed ayaanay u bannaanayn aanay mumaahaladooda xilligaa aanay u kaafinaynin walaa takfii ma kaafinayso mumaahalatu maa shay isleekaanshii ma kaafinayo aharat fiihi naaru dabku uu raadeeya bitabkhi karin aw alqalyi ama solid awishaya ama shiilid walaa yaduru waxba ma yeelayo taathiiru tamyiizin yacni raadayn kala sooc wadalika mithaal kalcasali iyo wasamni subagiiba weeye waxau leeyahy sheekhu ma kaafinayso oo mumaahaliya isleekaansho ma noqonayso isleekaanshaha wixii dabku uu raadeeyey wixii dab lagu sameeyey uu raadeeyey ee ama lagu kariyey ama lagu shiilay ama lagu solay ma kaafinayso mumaahaladoodu maxaa yeelay dee taathiirkan iyo raadkan uu dabku ku sameeyey ayaan qaayo iyo meel ku dhammaado lahayn sidaa darteed ayaa waxay keenaysaa in laga jaahil noqdo mumaahaladii iyo isle isleekaanshahoodii markaa barhkii barhka kale in lagu iibiyaa lama ogolo lianna mumaahaladooda iyo taathiirki intuu yahay ayaa aan la garanayn oo laga jaahil yahay markaa waxaan idhi aharat fiihi naar wixii ama la kariyey ama la shiilay ama la solay taa wuxuu kaga ixtiraasayaa taaiirka dee masalan wax la yar kulayliyo un biyaha haddii la yar kulayliyo un dee laba biyayo la kulayliyo waa laisku iibin karaa oo waa dee yar diirinimay dunbaa kataa laga doonay waxaa kaloo ayana uu kaga ixtiraasaya an waxba yeelaynin taaiiru tamyiiz yacni raadayn kala sooc yacni raadayn awdabki geystay oo laakiin lagu kala soocay unaan wax kale loogu geysanaynin masalan waa subaga iyo iyo malabka masalan malabka oo kale marka dee dabka la saarayo waxa lagaga saarayaa un xaydhan iyo waxyaalahan ku dhex jira ee bahashu ku samaysay ayuun baa lagaga saarayaa subaga lafdiisana waxaa lagaga saaraya caanihii iyo waxa la waxaa kale ku dhex jiro oo dhan ayaa lagaga saaraya waa taasi taaiiru tamyiiz weeye ee mid kaleo iyadu raadayn kale u geysanaysa maaha acuudu billahi min ashayaan arajiim bismi illahi raxmaan raxiim waidaa jamacad marka ay kulmiso asafqatu iibkii markay kulmiso rabawiyan shay rabawiya oo min aljaanibayni labada dhinacba ka ahaaday yacnii labada dhinacba rabawi ayay kulansantay waiktalafa aljinsu minhumaa jinsigoodiina waa iskhilaafsan yahayoo labada dhinacba laba jinsi oo iskhilaafsan ayaa ku jira wadaalika mihaalka muddi cajwatin timirtaa wanaagsan ee timirta madiine ee cajwada la yidhaahdo mudkeed iyo wa dirhamin wada socdo oo bimuddin iyo wa dirhamin lagu iibiyo weeye wa ka muddin iyo wa dirhamin oo bimudayni laba mud lagu iibiyo weeye aw ama dirhamayni laba dirham lagu iibiyo aw innawci ama nooca ayaa iskhilaafay wadaalika mihaalka sixaaxin iyo wa mukasaratin mid sixaaxa iyo mid jajaban ayaa la ysku iibiyey ka sixaaxin iyo wa mukasaratin ayaa bihimaa mid kale oo saxiixa iyo mid jajaban ayaa lagu iibiyey ow ama biaxadihimaa midkood ayaa lagu iibiyey sixaax qura ama mukasaro qura fa baatilatun iibkaasi midoo baatila weeye waxa uu leeyahay sheekhu safqadii hadday kulmiso asafqa hadda waxaa looga jeedaa albayca iibkii waxaana loogu magacaabay wakhtigaa hore ayaa labada qof markay wax kala iibsadaan ayaa carabtu gacmaha ayay isku dhufan jireen sidaan innagaba siiba markaa arigee wax la kala iibsanay inta gacanta laysu dhibo saa laysu lule dabeedna sidaa loo kala dhufto sidaasoo kale iyaguna isugu dhufan jireen oo isugu dhirbaaxi jireen markaa safqa sidaas ayaa loogu magacaabay iibkii un baa looga jeedaa haddii ay kulmise buu ihi safqada iyo iibka waxaa la iibinayaa haddii uu kulmiyo shay rabawiya ayuu labada dhinacba yacni isugu geeyey oo labada dhinacba waa rabawi jinsigooduna waa iskhilaafsan yahay labada dhinacba oo macnaha dhinac kasta waxa uu koobsaday laba jinsi oo rabawiyeyna oo dhinaca kalena labadaasoo kale ayaa ku soo jira dhinac kasta waxaa ku jira dhinaca hamanka iyo dhinaca mabiicda mid la arkaba waxaa ku jira laba shay oo rabawiyahoo jinsigooduna iskhilaafsan yahay jinsigooduna waa uu iskhilaafsan yahay mihaal ahaan waxa weeye mud mudku waa sacab timirtaa cajwada la yidhaahda ee timirta madiine ugu wanaagsana sacab iyo dirham wada jira oo lagu iibiyo mud iyo dirham kale oo ayaguna dhinaca kale ka soo jeeda oo shaygii mabiicda ahaa ee la iibinayay waa mud cajwa iyo dirham waxa la dhaafsanaya ee maanta tamanka laga dhigayaana waa mud iyo dirham kale tahay wixii laysu qaybinaya iyagoo aan si qumaatiya laysu qaabilinin wuxuu keenayaa mufaadalo in ay wixii kala bataan ama wuxuu keenayaa yacni in isleekaanshahoodii laga jaahil noqdo xataa haddii aaday qiimo ahaan isku dhodhowaadaan waxay leeyihin qiimaha lafdiisa ayaa takhmiin iyo malo ku dhisan oo inuu lagu khada'a yacni u dhowaan kartaa mithaal ahaan maalan mud iyo dirham dhinac ka soo wada jeeda ayaa waxaa lagu iibinayaa laba mud masalan ka soo qaad mudkii hadduu laba dirham qiimihiisu uu yahay waxaa imanaysa un dee ama inuu ka yaraado ama inuu ka bato haddii uu ka badan yahay masalan mudkaasi wuxuu ku qiimaysan yahay laba dirham markaa dhinaca waxaa ka soo jeeda mud iyo dirham haddii mudkaa dirhamka la socdaa uu laba dirham ku qiimaysan yahay oo qiimihiisu laba dirham uu yahay maxay dhinacaasi noqonaysaa labadaa dirham ee mudku uu ku qiimaysan yahay iyo dirhamkii markii horeba la socday saddex dirham bay noqonaysaa dhinacii kalena maxaa ka soo jeedaa laba mud ama laba dirham labadii mudna yacni ayaguna waxay noqonayaan laba dirham ama afar dirham bay noqo afar dirham bay noqonayaan marka laga soo qaado min laba dirham labadii mudna afar dirham bay noqonayaan marka maxaa isqaabilaya meeshii afar dirhamoo xaggan ka soo jeeda iyo iyo saddex dirhamoo xaggan ka soo jeeda ayaa isqaabilaya sidaas ayaanay markaa loo diiday oo ay baatilo ku noqotay misaal ahaan haddaynu ku celinno mud iyo dirham ayaa dhinac ka soo wada jeeda laba mudna dhinac bay ka soo jeedaan markaa mudha mudkaa dirhamka la socda haddii masalan qiimihiisu uu yahay laba dirham saddex dirham bay xaggana noqonaysaa maca dirhamkii hore laso xagganna waxay noqonaysaa afar dirham bay noqonaysaa haddii masalan uu mudkii nus dirham yahay kaba soo qaad mudkii waa nus dirham maxay markaa noqonaysaa dirham iyo badh bay xaggana noqonaysaa ila dirham iyo mud bay hayde dirham iyo badh xaggii kalena maxay noqonaysaa laba nus laba dirham bay iyaguna iyaguna ay labadii mudna ay noqonayaan markaa markaana xaggaasaa badanaysaa marka waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay safqadii kulmiso shay riba ribawiyan min aljaanibayni shay rabawiya ayay ku kulmisay labada dhinacba dhinaca thamanka iyo dhinaca muthamanka wakhtalafa aljinsu minhumaa jinsigoodina waa iskhilaafsan yahay oo labadiibu isaga tegsan yahay wadaalika mihaalka muddi cajwatin iyo wadirhamin dhinac ka soo jeeda ayaa bimuddin iyo wadirhamin lagu iibinaya wa ka muddin iyo wadirhamin wada socdo bimudda in lagu iibiyo weeye aw dirhamayni ama laba dirham lagu iibiyo aw in nawci ama noocii ayaa iskhilaafay noocani wuxuu uga jeedaa baynu sheekh waxaan jinsiga ahayn wadaalika mihaalka sixaaxin iyo mukasaratinba weeye waa markay xagga jinsiga iska khilaafeen ay iska khilaafaan xagga sifada ayaa bihimaa sixaaxa iyo mukasaro kale ayaa lagu iibiyey ow ama biaxadimaa midkood ayaa lagu iibiyey fabaailatun taasi baail ayay noqonaysaa wayaxrumu waxa xaaraana baayicu laxmi hilib in la iibiyo bilxayawaani xayawaan lagu iibiyaa waa xaaraan min jinsihi jinsigiisa wakadaa bigayri jinsihi jinsigiisa kayrkiina waa la mid min maakuulin mid la cuno iyo wagayrihi kayrkiiba fi ladhari adhar haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu waxa xaaraana hilib iyo waxa liyaaliyo dee wixii la midkaha la macnaahaa ee masalan dee xaydh lahaayee beer lahaayee wadno lahaayee keliye lahaayee waxaasoo dhan hilibkaa iyo wixii la midka ahaa in lagu iibiyo xayawaan wax neef nool in lagu iibiyo waa xaaraan oo jinsigiisa ah masalan waa maxay hilib adhi oo lagu iibiyo neef adhiga weeye ninkiibaa neef weyn ayaa ka dhintay dee inuu laba waaxood u kala jeexu yidhaahda aniga min waxar yari siiya ama min nayl yaris iyo idhahdo labadaa jeexi waaweynna labadaa heerow kala qaata uu saa isugu iibiyo laba guluba markay isku jinsi yihiin wakadaa bikayri jinsihi marka uu jinsigiisa kayrkii yahayna waa kula mid oo shay weliba ma'kuulahoo la cuno ah masalan hirib lo-aad lo-baa ka dhintay ama geel baa ka dhintay inuu adhig ku iibiyo iyadana lama ogola marka waxa weeye waa ma'kuul min gayri jinsihi ayaa lagu iibiyey taasina ma banaana wa hayri hayri ma'kuulinna waa kula mid shay aan la cunin hadduu ku iibiyena war aniga awrkaa iga dhintay laba dameer iyay siinayaa oo ama hal dameer ama laba dameer ku iibiyo iyadana lama ogola fil adhari adhar haddaan qabano maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu nahyeysay xaakim iyo bayhaqi ay wariyeen an tubaaca shaatu bilaxm in neef gaadhaya hidib lagu iibiyo waa nahiyey rasuulku oo waa diiday waxaa kaloo nahiyey can bayci laxmi bilxayawaan in hidib neef nool lagu iibiyana waa diiday ka waxaynu nidhi adhar baynu dhahay muqaabil adharku isagu wuxuu leeyahay waa iska bannaan yahay baabun fi lbuyuuci lmanhiyi canha wagayriha baabkan waxaa loo guntay iibabkii la nahiyey ee la reebay iyo kayrkeed markaa buyuucda manhiga ah ee la diiday waa laba qaybood mid faasidahoo aan waxba ka soconayno ama la waayey rugni ama shardi la waayey rugni min arkaani اlbayc aw shardun min shuruudi اlbayc ayaa la waayo saasuu faasid ku noqday ama waa hayru faasid mid aan faasidin weeyaano nahyiga ayaa wuxuu u noqonayaa arrin ka baxsan nahyigan ku yimi ayaan isagaa khusuusiyadiisa ugu noqonaynine wuxuu u noqonayaa shay ka baxsan markaa qaybtaa faasidka ahee ama rugni dhinmay ama shardi dhinmay ayuu inoogu horraysiiyey sheekhu nahaa rasuulullaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu nahiyey can casbi alfaxli qoodhii awrkii qoodha ahaa yacni kiradiisii ayuu nahiyey wa huwa casbu lfaxli haddaba maxaa la odhanayaa diraabuhu waa abaahigiisii wa yuqaalu waxaa la dhaha maawuhu mee waa biyihiisa wa yuqaalu waxaa la dhaha ujratu diraabihi waa abaahigiisa ujrada laga qaato oo fa yaxrumu waxa xaaraana amanu maayihi biyihiisa lacagtooda waa xaaraan wa kadaa ujratuhu mushaqaayadiisuna waa iyana kulanay fil asaxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu isagoo qaybtaa hore inooga bilaabayo waa sideed wuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu alay slam wuxuu nahiyey xadiidka bukhaari uu warinayo can casbi lfaxli casbu lfaxli ayuu nahiyey yacni faxligu waa qoodhii casbigoodii markaa haddaba casbu lfaxli faxli la garayo waa qoodhi casbigii muxuu yahay casbigiibaa waxay leeyihiin culimmada qaarkood waa diraabuhu diraabu lfaxli macnaha waxa wey waa abaahigiisii kaladi casbu lfaxli abaahigiisii ayaala ayaala ayaa ayaa la nahiyey qiil baa waxaana la yidhaahna waxaa kaloo la yidhahdaa buu ihi maawuhu biyihiisa haddaba labadan biyihiisa iyo abaahigiisa dee waxay leeyihiin midnaba nahyi kuma tacalluqi karo oo nahyi dee uma jeesan karo ee markaasi ay dee u ansaxdo waa in dee qadaraad lagu sameeyo wax loo qadaraa marka haddii diraabka lagu fasiro waxay noqonaysaa can casbi lfaxli wa nahaa rasuullahi can casbi alfaxli can ujrati casbi alfaxli qoodha yacni ama awrka qoodha abaahigiisa ujrada laga qaadanayo ayaa rasuulku nahiyuu diiday maa-uhu haddii la yidhaahdana ayana thaman ayaa u qadaran nahaa rasuullaahi can thamani casbi alfaxli qoodha biyaheeda lacagta laga qaadanayo ayaa rasuulku diiday u nahiyey ee nahyiga haddii loo celiyo uun abaahi iyo haddii loo celiyo biyo khali ah dee nahyi kuma tacalluqi karo oo nahaa can casbi اlfaxli abaahigiisii buu nahy ma awrkaa laga nahye yani maauhu biyihiisii baa la nahye macnaha markaa ma toosayse waa in taqdiirkaa lagu sameeya haddii diraabka casbiguba diraabka la dhan waa in ujro loo qadaraa can ujrati casbi اlfaxli awrka yani ama qoodha ama awr de haada ama wixii kale ha ahaatee yacni utagiisa iyo saarashadiisa ujradeedii ayaa la nahiyey yani wi mushkaayaddii laga qaadanayay haddii aad maaw ku fasirtana waxa uu rasuulku nahiye can casbi اlfaxli can hamani casbi اlfaxli qoodha biyihiisa lacagtiisa ayaa la nahiyey mar haddaynu sidaan nii buu leeyahay sheekhu qowl baa wuxuu leeyahy ujratu diraabihi may waxa weeye waxaa kaloo la yidhaahdaa waa abaahigiisa ama yacni saarashadiisa ujrada laga qaato oo markaa maxay kala noqonayaan markaa kaa hore iyo iyo kan saddexaad maxay kala noqonayaan waxay leeyihiin waxa uun u farqi ah ujradu tafsiirka hore haddii diraabka la yidhaahdo muqadaray noqonaysaa haddii tan kale la yidhaahdana ujratu diraabi haddii waam iska daahiro ah oo iska muuqata can casbi lfaxl yani ujrada abaahigiisunba iska noqonaysa waa mid daahiro o iska muuqata marka waxaa xaaraana buu yidhi biyihiisa lacagta laga qaataa waa xaaraan dee asalka nahyigu waa taxriim ma hadduu nahiyey nahyiga waxaa lagu xambaaraa mulaqa taxriim wanahyu yaqtadi taxriim bay dhahaan usuuliyiintu nahyigu taxriim buu keenaa markaa nahyiga ayaa sidaa aynu ku camal falayno waa salaa iibkuna baatil weeye maxaa yeelay dee waxaan la iibinayo wax mutaqawima ma aha wax macluum ah oo la og yahay ma aha wax dhiibiddiisa la karayana ma aha oo dee awrkii isagunbaa hashii ku fadhiisanaya ama wankii isagunbaa ku boodaya mooyaane dee wax adigii aada awood u leedahay oo saarsaaraysa ma aha dee waxa la iibinayana ogabay waxa shuruuddii ka mid ahayd tasliim iyo inaad wixii dhiibi karto waxaanaad lacagta dhaafsiisatay dee waa inaad wax adiga gacantaadii ku jiro oo aada samayn karta uu yahay saa darteed ayaa biyihiisa lacagtooda ay xaaraan noqdeen ujradiisuna saas ayay xaaraan u noqotay kiradiisuna ma ansaxayso maxaa yeelay dee waa waxaan la karayn maalig waanu karayn ikhtiyaarkiisa un ku xidhan asax bane thani wuxuu ley me waa la kiraysan karaayo kira waa iska bannaanta waa can xabali alxabalati neefkii dhalayey waxa uu dhalayo wuxuu sii dhalayo iibkeediina waa nahiyey rasuulku wa huwa xabalil xabaluhuna nataaju nataaji kaa uurka ku jira ee dhalan doona kuu sii dhali doono weeye bian yabiica waa inuu iibiyo nataaja nataaji kaa dhalan doonaa kuu sii dhalay doono aw ama bihamanin lacag ayuu wax ku iibinayaa ilaa nataaji nataaji waxaanu bixinayaa oo uu ku mudaynayaa kaa dhalan doonaa kuu sii dhali doono yacni marka uu dhalo ayuu wixii ku bixinayaa waxau leeyahay sheekhu waxa kaloo ayana la nahiyey can bayci xabali lxabala xabalulxabalo iibkood ayaa la nahiyey bukhaari iyo muslim ayaa wariyey marka xabalulxabalana waxa weeyaan buuhi waa nataaja nataaj nitaajna way nataajna way dhahdaa yacni waxa weeye kaa dhalan doona wuxuu ku jiraa waa kuu sii dhali doono oo wuxuu iibinayaa neefgaa dhalaya waxa uurka ku sida u dhali doono wuxuu sii dhali doono dee waxaad milkisan tahayba ma aha oo wuxuu baatil u noqday dee waxaad mulkisan tahayba maha waxaanaad ninka ka iibinaysaa aragtii ma jirto oo milki ma jiro oo alqudra cala tasliim ma jirto waxa day si hadduu kule waxa dee u dhiibi karta ma aha yacni shuruud badan baa maqan oo kaa shaygaa laftiisu iibinayaa ama maye shay buu iibinayaayo dabeedna wuu ku mudaynayaa uun wuxuu leeya war shaygaa waan kaa iibsaday lacagtiisana waxaan ku siinayaa ha shaydaasi ilmahaysido ilmahaasi marka uu dhalo ayaan lacagtaa ku siinayaa ilaa samayda nataaj nataaj waa wax carabtu ay samayn jirtay taasina ayana lama ogolo ayana waxay u burtay dee ajashii ayaa iyana ja- ma- majhuula oo aan la garanayn xilligay noqon doonta ayaan la garanaynin wa can ilmalaaqiixi malaaqiixi ayuu nahiyey rasuulku oo la diiday wahiya maa fi lbutuuni waa waxa alooshii ku jira waalmadaamiini madaamiin ayuu ayana diiday wahiya madaamiina maa fii aslaabi lfucuuli qoodha waxa dhabaradooda ku jira weeye waxa uu leeyahay sheekhu ka saddexaadee waxyaalihiiba kooda la nahiyey ka midana can bayci lmalaaqiixi ayuu diiday jamcu malquuc waa jiniinka hasha ay caloosha ku sido ayaa luq ahaan la yidhaha sharci ahaanna waa waxaasuun caloosha lagu sido marka wuxuu leeyay waa wixii caloosha lagu sido ee urjiifa iibkiisaas ayaan la ogolayn ka afraadna waxa weeye can bayci lmadaamiin jamcu madmuun waa waxaa biyaha ku jira qoodha dhabarkooda kuwaas weeyeen iibintooda waa la nahiyo iyagana waa la diiday waxaana markaa iibkooda uu u buray dee shuruuddii baan waxba laga haynin shuruuddii waxba lagama hayo aragtimo iyo cilmi ma jiro alqudra cala tasliim ma jirto milki ma jiro saa darteed baa ayaa ayuu u buray waalmulaamasati wa nahaa can bayci almulaamasati isla taabashadii iibkeedii ayuu ayana nahyuu diiday bian yalmasa waa inuu taabto tawban mare matwiyan oo la dubay uma intaada yashteriyahu waa inuu iibsadaa calaa an laa khiyaara lahu shardi oo yaanu calaa shardi an laa khiyaara lahu inaanu khiyaar u sugnaan idaa ra-u markuu arko oo ama yaquulow yidhahda idaa lamastahu markaad taabato faqad bictukahu waan kaa iibiyey shaygaa ka shanaad ee manhigaahi waxa weeye can bayci almulaamasa taabashada shaygaa markaa la isla taabanayo iibkeedii ayuu nahiyey sida ay bukhaari iyo muslimba wariyeen haddaba maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa waxaa la leeyahay maradaa mara duduuban oo ama meel madow ku jirta ayaa la leeyahay taabo kadibna iibso wax khiyaarana ma lihid markaad aragto markaad aragtana wax khiyaarahoo aada leedahay ma jirto marka waxaa lagaga kaaftoomayaa taabashadan iyo aragtidii lagaga kaaftoomaya arag un baa la leeyahay taabo un baa la leeyahay waxba arkina waa maro duuban oo wax intaa ku muuqato intooda kale ay tahay aanad arkaynin ama meel madow baa lagu ayay ku jiraoo taabo un baa lagu le gacanta saasun dheeraho ama wuxuu odhanayaa war markaa taabato shayga maradaa iyo shaygaa taaboo markaa taabato ayaan kaa iibiyey oo tanna taabashadii ayaa siiqadii lagaga kaaftoomayaa marka labadaasba waxay u bureen dee mid aragti la-aan baa jirta mar haddaan aragtii jirina qarar baa ku hoos jira oo waa ta hore tan labaad iyo tafsiirka labaadna dee siiqadii baan meesha ku jirin siiqadii ayaa ka maqan markaa tan dambe iyo iyo tanba halkaas siiqa la-aanta ay u burayaan yacni waxa ay leeyihin waxaa ku jira khilaafkii mucaadaadka ku jiray mucaadada yani wixii uun la kala qaadin in lacagta inta la dhigo qofkuna shayga kale la dhaqaaqayo uun dee culimadii butlaankiisa qabiya inaan waxba ka soconayna kana saasun bay qabaan kuwii lahaa war maye waa iska caadi oo dee waa waxay curfigaa dadku ay iiba u samaysteen oo saasuma iskaga soconaya iyo kuwii muxaqaraadka iyo waxyaalaha yaryar baa mucadaadkaasi uu ku soconayaa lahaa yani khilaafkii un baa ku jira bay idhahdeen waa masalada lafdeedii wacawa lmunaabadati wa nahaa waxa kaluu nahiyey can bayci lmunaabadati tuuridda so tuuridda iibkeedii wadalika mihaal bi-an yajcalaa waa inay ka yeelaan annabada tuuridda lafdeeday baycan ka yeelayaan wa bayci alxasaati quruuruxa bayciisiina waa nahiyey bi-an yaquula lahu waa inu idhaa bictuka waxaan kaa biyey min haadihi lahwaabi maraha maryahan ma taqacu calayhi hadihi alxasaatu ma taqacu maa ka taqacu ay ku dhacdo hadihi alxasaatu quruuruxan caleyhi guudkiisa aw yajcalaa ama ay ka yeelaan arramya turiddaa baycan inay ka yeelaan aw ama bictuka waan kaa iibiyey walaka waxaana ku sugnaaday alkhiyaaru ilaa ramyaha ilaa tuuriddeeda waxa uu leeyahay sheekhu munaabado bayculmunaabado isagana waa manhi oo waa la diiday sheekhaan ayaa wariyay bukhaariiyo muslim markaa nabdiguna waa aarxu walilqaa waa tuurid fanabaduuhu wara'a duhuurihim oo waa maxay tuuriddaa lafdeeda ayaa waxay ka yeelayaan iib wasiiqadii ayaa meesha ka baxayso wuxuu leeyahay maradaasaan kuusoo tuurayaa toban baan kaa siinaya toban baan kuu suuraya deedna qaabsa un siiqadii baan meesha ku jirin bay leeyihiin waa baycu lmunaabada ka toddobaadee isna iibka manhigii waxa weeye baycu lxasaad ee rasuulkuu nahiyey see muslim uu warinayo baycu lxasaa beyca quruurxa oo wuxuu leeyahay waxaan kaa iibiyey maryahan quruurux intuu soo qaadaabuu wuxuu leeyahay quruuruxaasi tay ku dhacdo ayaan kaa iibiyey ama waxay ka yeelayaan tuuriddaa lagu tuuraya ayaa biicday iibkii bay ka yeelayaan oo markaan quruuruxaa kuu soo tuura maradaas ayaan intaa kaa siiyey buu leeyahay ama wuxuy ka dhigayaan mid khiyaarkii goynayo wuxuu masalan odhanaya waxaan kaa iibiyey shaygan door ayaanad leedahay ilaa intaan soo tuurayo mar haddaan si soo tuuro khiyaarkii waa kaa go-ay markaa markuu leeyahay waxaan kaa iibiyey maryahan waxa quruuruxaasi ku dhaco dee jahaalatulmabiic baa ku sugan xaggaas u buriyay shaygii lagaa iibinayaba jaahil baad ka tay waa baktiyaa nasiib tan labaadee ramyiga laga dhigayo beycana ayana siiqadii ayaanu jirinoo fuqdaanu siiqa siiqadii baan la haynin kan kale khiyaarka uu goynayuu leeyahay waan kaa iibiyey khiyaar baanad leedahay ilaa intaan soo tuurayana aljahlu bimuddati alkhiyaar muddada khiyaarka ayaa jaahil laga yahay saa darteed ayay baatil u noqotay kaasina wa can baycatayni laba iib oo fii baycatin iib ku suganna waa la nahiyey bian yaquula waa in idhaa bictuka waan kaa iibiyey shaygan bialfin kun ayaan kaaga iibiyey naqdan naqad oo hadda aad tirinayso aw alfayni ilaa sanatin ama laba kunoo ilaa sanad ah oo ama bictuka dalcabda addoonkanaan bialfin kunkaasi calaan tabiican inaad iga iibiso adna daaraka daartaada bikada intaa inaad iga iibiso waxa uu leeyahay sheekhu ka sideedaadee isaguna manhigaahi waxa weeye can baycatayni fii bayca waa laba iib oo iib ku wada jira oo misaalaan waa maxay wuxuu yidhi bictuka waarniyahow shaygan baan kaa iibiyey kun baan kaa siiyey naqadood hadda tiriso aw alfayn ilaa sana haddaad doonaysana laba kunoo amaha ku qaado ama ku naqada imaka tiri ama laba kunoo amaha ku qaado kaalla kaa doonto ku qaado waxay leeyiin waa baatil oo jahaala ayaa ku jirta saa darteed buu u buray ama waxaan kaa iibiyey addoonkan ama shaygan ayaan kunkaa siiyey shardi laakiin waa inaad adna iga iibisaa daartaada bikada intaa waa inaad iga siisaa anuu sheegan intaa waan kaasi waay adna waxaaga kale intaa iga sii markaa waa labadaa suuro ayuu leeyahay can baycatayni fii bayca labadaa suuro ayuu leeyahay waana baatil bay leeyihiinoo dee jahaala ayaa ku sugan rag fara badan oo laakiin muxaqiqiina ama bacd almadaahib ama rag badan oo mucaasiriin ahi yani way banneeyaan iibka noocaasa maanta yani waxaana yidhahdaan dee muddadu ama ajalkaasi waa yeelan karaa muqaabil yacni xagga lacagta wuu yeelan karaa oo dee wax weyn baa u dhexeeya lacagta naqadka iminka la tirinaya bay leeyihin ta markaa labada sa- sanadka gaadhaysa marka intaa muddadaasi muqaabil way yeelanaysaayoo waa ansaxayaa bay leeyihin. rag fara badan baa saa ku tegey wa can baycin wa sharطin waxaa kaloo nahiyey baycin wa sharطin bayc iyo shardi wada jira wadalika mithaalka baycin waaba iib bishardi baycin bayc shardiga aw qardin ama amaah waxa uu leeyahay sheekhu waxa kaloon isaguna aan ansaxaynoo nahiyey iib iyo shardi wada socda oo waa maxay waa iib shardi looga dhigaya iib kale dee waa kanaynu soo haynaye addoonkanaan kaa iibiyey adna iga iibi daartaada intaa iga sii waa beyc bishardi baycin waa beyc shardi beyc kale ku xidhan ama waxa weeye waa beyc bishardi qardi amah ku xidhan addoonkayga ama gaadhigaygaasaan intaa kaa siiyey bishardi laakiin wanaadna waxaa ay amaahisaa wanaadna beriiska ay amaahisaa anna shaygan aan kaa iibinaya kaasa markaa lama ogola isna walow ishtaraa hadduu iibsado zarcan buu iibsaday bishardi an yaxsudahu inuu gooyo albaayicu ninka baayicaa buu idhi goo aw thawban mare ayuu iibsaday wayakhiidahu uu tolana ninka baayici ahi fal asaxu asax butlaanuhu inuu iibkaasi burayo weeye waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu iibsado sirac markaasaa wuxuu uhi shardi laakiin waxaa inaad ninkii ou baayicee iibinayaa inaad goyso adugu ama mare ayuu ibsay wuxuu uhi bishardi waa inaad toshaa fal asax butlaanu asax waxa weeye shirahaasi inuu burayo maxaa yeelay waxay leeyiin wuxuu kulmistay camal shardintii waxaanu mushtarku hadda aanu milkisanayn leanna waxay leeyihin milkulmushtar dee ma soo gelayn ilaa shardigaa kadib mooyaane waana faasid bay ku leeyihin markaa saa darteeda ayay u diideen